إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ayaa sheegtay in turkigu dhexdhexaadinayaan ayaga iyo ethoobiya oo ku muransan heshiiska badda ee uu muuse biixi u saxiixay abiy axmed shil khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada muqdisho wiil dhallinyaro ah ayaa lagu la-yahay xeebaha magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose xamlad dacwi ah oo bil socotay ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan hoostaga degmada saakow ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe siyaasi taabacsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay inaan marnaba laga adkaan karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa lagu eedeeyey inuu suuq madow ku iibinayo shidaalka soomaaliya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dowladda federaalka ah ayaa sheegtay in turkigu dhexdhexaadinayaan ayaga iyo ethoobiya oo ku muransan heshiiska badda ee uu muuse biixi u saxiixay abiy axmed warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
cali maxamed cumar cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ahna gacanta midig ee xasan sheikh ayaa shaaca ka qaaday inuu jiro dadaal ay dowladda turkiga ku dhammaynayso arrinta badda iyo midmadooga soo kala dhex galay iyaga iyo xabashida cali balcad oo laga dareemaya dabacsanaan aada u hooseysa ayaa sheegay inay la soo xiriirtay dowladda turkiga kuna wargelisay inay dhexdhexaadinayso labada dhinac wuxuu yidhi waaba sidii aan rabnay waana ka aqbalnay balse ma sheegin wadahadalkan halka ay ka taagan yihiin iyo in mowqifkoodu yahay tanaasul iyo inay ku adkeysanayaan hadalladoodii hore oo ay ku diidayeen heshiiskii badda lagu siiyey etoobiya Eh, aqalka turkiga waxay ka dalbadeen eh, inuuna dhexdhexaadiyo marka turkiga way nala soo xiriireen anigu wax dhib kuma aragno mataqaana waa waa intaan raadinayn marka weliba ka war sugaynaa in in- in si uun mataqaana ay turkigu ay ay dabcan wayna weydiiyeen positionkeena ayagana way weydiiyeen positionkooda marka haddaa laga yaabaa un si uun mataqaana eh, eh, toddobaadee soo socdaa laga yaabaa in ay ay ay ay ama wax ka soo saaraan ama ay ay fariimo kala duwan loo kala gudbiyaan siday u arkaan in waxaan lagu xallin karo marka guud ahaan arrimuhu waa noocaas ay arrinta m o u meeshasay maraysaa
itoobiya dhankeeda waxay in ka badan labaatan mar warbaahinta iyo munaasabada ka sheegtay inaysan marnaba ka tanaasulelin saxiixa ay ka heshay muuse biixi oo ay ku doonaysay inay ku qaadato badda cas cidda la rabo inay u xalaalayaan oo u tanaasulayana waa dowladda federaalka sida inoo xaqiijiyeen siyaasiyiin xog ogaal ah xasan sheikh wuxuu bil ka hor itoobiya u diray wafdi uu horkacaya cali balcad oo sida dhambaal ay ra-iisul wasaaraha itoobiya ugu sheegayaan in dowladda federaalka ay siinayso bad iyo saldhig milatari balse uu ka tanaasulo heshiiskii muuse biixi abiy axmed ayaana ku qoslayay warkan wuxuuna u sheegay wafdigan inuusan marnaba ka tanaasuleynin heshiiskaas cali balcad ayaa sheegay in itoobiya ay doonayso in badda soomaaliya ka dhisato saldhig ciidan arrinkaasna ay ku dhegan tahay wuxuuna intaa ku daray in wadamada reer galbeedka aysan waxba dhiba u arkin in itoobiya ay hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya si ay u noqoto quwadda keliya ee kirishtaan ah ee degan badda cas Een, waxa ugu daran oo m o u ga iyaga u raadinayaan waxa waaye ma- waa maroo inay helaan eh, maritime base ama naval base ay ka helaan badda cas Ah, of course mataqaana ethoobiyaanku waa rabaan laakiin haddaan dalalka reer galbeedka ku dhowdo inkastoo ay legally ay ay la qaldan tahay haddana in power oo christian inuu yimaado badda cas wax wax weyn kama qabaan Eh, qaarkood gadaal waa waa wa- way ka ogol yihiin maaha in jecel annaga ay noo qabaan inay mataqaana etoobiya ay u- uga hor imaanayaan maaha dowladda itoobiya ayaa aada u dulleysanaysa dowladda federaalka sida ay aaminsan yihiin dad badan waxaa waddanka ka jooga ciidamo iyagoo haysta qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka koonfurta soomaaliya dhulka ay ciidanka itoobiya haystaan wax awaamir ah kuma lahan xasan sheekh intaas waxaa kasii darnay in xasan sheikh lagu bahdilay magaalada addisababa markii uu ka qaybgalayay shirkii midowda afrika ciidamada sirdoonka etoobiya ayaa gadaal uga xiray qolkii uu ka deganaa hotelka waxaana uu taleefon u dirsaday madaxweynaha jabuuti oo ag deganaa sidaa ayaana looga furay qolka sidoo kale waxaa muddo laga hortaagnaa inuu galo goobta shirka haddana waxaay xaaladiisu kusoo ururaysaa inuu turkiya ka dalbado inay soo xaliyaan etoobiya marka ay sidaa arrintu tahay dad badan ayaa isweydiin kara haddiiba turkigu uu etoobiyaanka u janjeero islamarkaana doonayay in wax laga siiyo badda soomaaliya maxay tahay sababta uu xasan sheikh ugu saxiixay khayraadka soomaaliya gaar ahaan kan badda uu ku qaatay difaaca badda shil khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada muqdisho cali aadan ayaa ka warramaya
shil geystay khasaare ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ku dhaawacmay hal ruux oo shacab ah shilkan ayaa waxa uu ka dhacay jidka xawataako ee degmada wadajir gobolka banaadir gaari weyn oo iskaroga ah ayaa jiray mootobajaaj ay saarnaayeen dad rakaab ah inta la xaqiijiyey ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhaawacmay gaariga jiray mootada ayaa lasoo warinaya inuu goobta ka baxsaday shilalka noocan ah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay magaalada muqdisho
wiil dhallinyaro ah ayaa lagula yahay xeebaha magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise magaalada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa laga soo sheegayaa in la waayey wiil yar oo ku dabaalanayay xeebta magaalada dadka ku dhaqan magaalada waxay sheegeen in wiilkan yar ay baddu qaaday maadaama maalmahan ay aada u kacsan yihiin mawjadaha ehelada wiilka dhallinyarada ah ee badda qaaday ayaa baadigoob ugu jira sidii ay wiilkooda u heli lahaayeen qaarkood ayaa dhankooda ka raadinaya wiilkan baddu liqday muuqaal yar oo laga helay xeebta baraawe ayaa muujinaya dad aad u badan oo xili habeennimo ah xeebta ka raadinaya wiil badda lagu waayey toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii xeebta magaalada marka lagu waayey carruur kuna dabaallanaysay kadib markii ay mawjaduhu kaceen xamle dacwi ah oo muddo bil ah socotay ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan hoostaga degmada saakow ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maxamed muude axmed abuu muslim ayaa ka warramaya
maamulka degmada saakow iyo maktabka dacwada ayaa sameeyey olole ballaaran oo dhanka dacwada ah kaas oo ay ku fuliyeen deegaano hoostaga magaalada ololaha oo socday muddo bil ah ayaa laga fuliyey toban iyo todobo deegaan ayaa waxaa waday culummo kala duwan waxaana dadka loo jeedinayay muxaadaraad sidoo kale waxaa laga saxayey qur-aanka deegaanka goolame oo noqday deegaankii ugu dambeeyey ayaa lagu qabtay munaasabadda gebagabada dadkii ka faa'iidaystay qaarkood oo la hadlay alfurqaan ayaa waxay cabireen dareenkan bismillaah anigoo ku bilaabay magaceyga marhaale isaaq ku nool tuulada goolaame ka mid ah dhallinyarada goolaame waxaa noola soo waxaa noola soo xiray caawa jowlo lagu soo gebagabeeyey tuulada goolaame degmada ay nooga imaaday wilaayada xaggeeda wilaayadaasi oo tagtay lix iyo toban tuulo oo ay ku tahay goolaame toddoba iyo toban tuulo caawa ilaahay ayaa ku mahadsan alla sukadiis waxaa ku mahadsan wilaayada islaamka annagana wixii nala siiyey oo kheer ah ayaan rabnaa inaan barno haddii ilaahay idhaahdo insha allahu tacaala wallahu subxana wa taala aclam inagoo magacay ku bilaaba aftiin cismaan la yidhaaha marka culummadii noo imaaday kheyrkii noo keeneen saakow ka imaaday kheyrkii noo keeneen waa qaadanay ikoo toban iyo lix tuuli soo maray oo goolaama lagu qatamay marka kheyrkii goolaama lagu qatamay kheyrkoodi waa qaadanay gunaanadkii munaasabadda waxaa hadal ka jeediyey sheekh cabdulle nuurudiin iyo ugaas cisaaq xaylow cawada marka insha allah goolaamo sida hadda idiin sheegay daaciga inuu xamladii soo socoto dacawiga ahaay cawada luuqatimowhaayo goolaamo waayo xamalayna xamluushinkii kale masiye laheen baa iida leedahay shayga markuu yahay ikhtitaam ama ibtidaa'iya yahay shayga wuu ka bedelan yahay shayga owsadkay aakhirka wuu ka bedelan yahay marka cawada intaas baa marka ilaahay nasiib idinka dhigi inuu lidinku soo qatimo haaya jawladii socotay bil halahaas baa marka ilaahay cawada nasiib idinka dhigi ayaantaan jawlada dacwiga ilaahay subxaanahu watacaala iyagana waxaan leeyahay ha barakeeyo miisaanka aakharana allah u saaro ma qeybinayna adduunyo howl kalena ma wadin ilaahay kitaabkiisa ay noo wadeen ay fahansinayeen ummadda ilaahay subxaanahu watacaala ha fahansiya ay gaarhsinayeen waa waajibaad saaran ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay ha ka aqbalo khayrka iyo towfiiqda dembigoodana allah ha dhaafo ilaahay subxaanahu watacaala annagana kuwii wax ku qaata allah hanaga dhigo maamulka degmada saakow ayaa aad laba jibaaray ololaha dhanka dacwada waxaana aad u bogaadiyey waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda siyaasi taabacsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay in aan marnaba laga adkaan karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan brofeor cabdulaahi cali cusmaan oo ah nin wax ka dhiga jaamacadaha mareykanka dadka intooda badanna ay ku barteen muuqaalka ay kasoo muuqdaan faysal iyo maxamed cabdi marka ay kasoo horjeesanayaan diinta islaamka ayaa ka hadlay xaalada dalka dagaalka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula jirta shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo dhinacyada kaabaya sida dowladda federaalka ayuu muujiyey inuu yahay mid adag isagoona arrin mustaxiil ah ka dhigay in laga adkaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdulaahi cali ayaa dib u milicsaday xilligii uu taariikh ahaan arkay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay inay ahayd waagii maxkamadaha islaamiga laga dhisay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee lixdii bilood ahayd wuxuu sheegay in bulshadu ay ku qanacday kalsoonidaasna ay sabab u tahay heerka ay maanta joogaan oo ah in laga adkaan karin horta shabaab haddaa ku noqotid waktiga ay bilaabatay waagii maxaakiimta ay bilaabatay shicibkii cod ka gedisan warlordkii ayaa imaaday wax cadaalad u egna keenay waxyaabaha ummadda ay qoriga u dhigeen ay u ogolaadeen maxay ahayd waxay yidhahdeen war kan tuug waaye annaga xaqa keenayna waxay ummaddii garuunay qaadatay dadkii waa eryeen marka shabaab in laga adkaado waxa waaye wixii looga adkaan lahay wax cadaalad u eg in la keeno siyaasigan ayaa intaa ku daray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha ay ku guuleysanaysa inay ka mid yihiin inay qabanayso shaqo dowladeed sida garsoorka wuxuuna qiray in dadka ay ku kalsoon yihiin garsoorka wilaayaadka dhanka kalena aanay ku kalsooneen kan dowladda federaalka haddana waxaa kasii daran marka ninkii dowladdii hooshii qaban lahayd weliba specifically cadaaladda nimankaa inay wax dowlad qaban lahayd ayaga ay qabanooyiin maxaakiimtooda in maaragta dadka kalsooni ay ay jirto ayaga in loo tago maxaakiimtii waddankan ay ay kalsooni loo raadsan waayo marka iyagii waxay noqdeen dhinacna wuxuu ku wataa gacan wax malab u eg dhinacna wuxuu ku wataa ak forty seven wax oo service dadka laga waayey dowladdii ay ayaga qabtaan runta haddaan sheegno laakiin symptom waxaa loo baahan yahay in la baaro maxaa qanladan keenay la dhaho infectionka intuu ka jira laakiin askari dhar haddaa usoo geliso xagga istaagdaada shabaab la dagaal ma la dagaali kari because partily ma yaqaano qof uu yahay ma yaqaano siyaasigan ayaa aaminsan in dowladda federaalka ay wax badan ku fashilantay waxa uuna kula taliyey inay dhallinyarada soo kacaysa barto heesaha iyo ciyaaraha si aysan uga soo horjeesan shisheeyaha uguna biirin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhallinyarada ku qancisa diin aayado qur-aan ah iyo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo si gaar ah u ishaaray xadiid ka hadlaya waxa uu allah agtiisa ka helayo qofka la dila isagoo diinta islaamka difaacaya laakiin haddana wuxuu sheegay in arrintaasi ay qalad tahay loona baahan yahay in dhallinyarada heesaha iyo waxyaabo kale lagu soo jiito warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa lagu eedeeyey inuu suuq madow ku iibinayo shidaalka soomaaliya maxamed aamiin ayaa ka waramayaa
xildhibaan cabdulaahi aadan oo loo yaqaano kulanajiis oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu suuq madow ku xaraashayo kheyraadka shidaalka ee soomaaliya ka buuxa qorshahaasi dartiisana uu tiro dhowr jeer ah ugu safray dalka dibaddiisa kulanajiis ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay barta ex ku sheegay in xasan sheekh maxamuud uu dadka soomaaliyeed ka qariyey heshiise uu ku xaraashayo kheyraadka shidaalka ee soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in heshiisyadan laga qariyey baarlamaanka dowladda federaalka ayna yihiin kuwo uu si hoose u wato xasan sheekh taasi oo uu tilmaamay inuu isaga indhatiray shuruucda u degsan dowladdiisa sidoo kale waxa uu sheegay in xasan sheekh inta uu qorshahani ku howlanaa uu safaro dhowr ah ku tegay dalka kenya haddana uu qorsheynayo inuu soo gebagabeeyo heshiiska uu ku iibinayo baloogyada shidaal ee soomaaliya sida uu sheegay kulanajiis xasan sheekh waxa uu ku howlanaa heshiis ku saabsan iibinta baloogyada shidaalka waana sababta ugu weyn oo uu safaro dhowr ah ku tegay kenya haddana uu u safri doono nairobi si uu heshiiskaasi usoo gebagabeeyo ayuu yidhi kulanajiis xogta uu bixiyey xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa imaanaysa xilli dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay horay u saxiixday heshiisyo sharci darro ah oo ay la gashay dowladda turkiga heshiisyadaasi oo qayb ka ah heshiis ay ku xaraajtay kheyraadka shidaalka ee uu allah ku manaystay ummadda soomaaliyeed warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa